gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare ayaa sheegay in ganacsatada magaalada gaalkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacago baada siiya shabaabka inuu dhinacooda dembiile ka yahay oo tallaabana ay ka qaadayaan gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay xididada u siibeen shabakada al-shabaab u qaabilsanayd magaalada gaalkacyo taasoo beddelkeedana ganacsatada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan u hogaansanaanta awaamiirtooda waryaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka taleefonka ee magaalada gaalkacyo kula xiriiray ayaa waraysigan la yeeshay walaal horta dee ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin waxa ay ku ganacsanayaanna waa nabadda haddii nabad la waayana ganacsan mayaan nabaddana waxa sugaya waa ciidanka dhiig baa ku baxaya dhaqaalaa ku baxaya dadaal baa ku baxaya cod baa ku baxaya inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataanna waa waajib diiniya hor saaran halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan haddaan markii hore u cudda daaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daaraynay inay xoogaa jileeca amniga ay jiro baqaynta argagixisaduna ay badnayd laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay haddee waxaa la rabaa inay isgartaan annaga waxaan u jeedinaynaa baaqa inay isgartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho amnigu bato argixisadu yaraato ganacsatadan in wax u kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsatada waxba u kordhiya ganacsigii kor buu usraa marka maadaama ganacsigii kor u kacay waxaa la rabaa sababta ganacsigu ku kacay waa amniga inay qaybtooda qaataan waxaad hore u sheegtay in ganacsado damba oo ku ganacsanaya uusan jirin gaalkacyo taas waa hanjabaad marka soo looma arki karo idinkana inaad ola dhaqmaysaan ganacsatada sidii shabaabkii oo kale oo iyagana baadda ka qaadayay shabaabku maxay u qaban jireen annagu waxbaan u qabanaynaa amnigoodii baan sugnay sharafkoodii iyo noloshoodii baan hagaajinay shabaabku baad bay ka qaadi jireen lacag intay doonaan bay ka qaadi jireen dheyli bay uga qaadaan billay uga qaadaan asbuuclay uga qaadaan caruurtooday ciidameeyaan annaga dad soomaaliyaho dowladoodii ah oo wanaag u wadaanna dagaal baana ka socda gobolka weliba qaybta galmudug dagaal baa ka socda inay qaybtooda ka galaan baa la rabaa dadkan shabaab haysto oo iyaga la dhashay gobolka ka midka ah oo tobanka sana shabaab haysteen inay wax ka xoreeyaan baa la rabaa ma aha in wiil soomaaliyeedna uu iska ganacsado oo amnigii iyo dowladnimada ku dhex ganacsado midna shabaab uu haysto tobannaan sana ka badan waa dulan waana waajib inaan dadkaas ka xoreyno argagixisada waa gartay ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin cashuurta horta soomaaliya ganacsida laga qaadaa waa waxaan macno badan lahayn adiga maraykan baa joogtaa waa taqaanaa taxel baa la baxshaa c i t baa la baxshaa cashuur kalaa la baxshaa mid guryood baa la baxshaa waad ogtahay qof ka shaqeeya cashuur laga qaadaa waxaasoo dhan wadankan kama jiraan waxaa laga qaadaa canshuurta oo wax yarho markay soo degaan dekedaha ayaa laga qaada iyo canshuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga iyo waxaan macno lahayn oo waxba ku fadhin baa laga qaadaa laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa halgankana halgan sanad kastoo halgan la galo halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee shabaab iyo administrationadii dowladihii waddanka ka jiray oo in shabaab xukumo iyo in dowlada xukunto ay isaga mid tahay qofka marka halkaan laga dhiirigeliyaa la arka ninkii shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaystihi u shaqayn jiray oo kale oo uu qofka ganacsatadaha uu uu isagu noqdo wadani isku isu xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta qofkii wadaniyadda laga waayo oo la arko inuu meel kale u xaqlinayana haddii dhabaha waa lagu toosinaya dadka laakiin guddoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan shabaab marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haystaan markaad tidhaahdaan annaga uun hana taakulayaan oo aysan waxba siinin shabaabka hadduuba u jeedo in shabaabkii la qabtay la maxkamadeeyey la xukumay la toogtay haddee wuxuu ka baqaa maba jiraanba waddanka nabad baan uga dhignay abeesooyinkii hurdanaa waa ka qabanay ganacsatadii inay shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah taleefonkaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xidhiiraan waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladooda ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiigooda iyo naftooda dowladda iyo soomaalida uba ugu hurayso iyaguna xoolahooda ugu huraan sababta ah waxa dhiiggiisu baxaya oo dhimanaya waa wiil soomaaliyeed ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo mid in sharciga la marsiiyo mid in maxaanku idhaahdaa uu dagaalka galo midna uu iska ganacsado aan wax mas-uuliyad saaraan wax dhici kara ma aha mas-uuliyadda in qof waliba meesha kuleeyaha laga qaataa la rabaa shabaabna aslanba boqol dollar qof inu siiyo uma ogolin hal shilin qof inu siiyo uma ogolin waxaan rabnaa dad soomaaliyeed meel ay joogaan baxo waana dulmi ilaahay agtiisana dulmi ku ah lacagtaad bixiso in diiggii ummadda lagu daadiyo adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo marka annaga dadka waxaan ka rabnaa inay xor noqdaane waxaan ka waxaan ka xoreynaynaana waa dhaqankaa xuna adduun iyo aakharaba ku xune annaga wax kale kama rabno ganacsatada annaga waxaan rabnaa ganacsatadu inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo ciddii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama teleefoonkii shabaab inuu soo diray aan ku ogaano nag tillaabaan ka qaadayna la-anna waa dembiile
maxay noqonaysaa tallaabada aad ka qaadaysaan tallaabada aan ka qaadayna waxaa waa tallaabada shabaab laga qaado oo kale shabaab sharci baa u qoran qofkii ka mid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dambiilo wey iyagu lamid yahay shabaab waxaa rabaa inay go-doon noqdaan diin ka baxe dad ka baxe dal ka baxe qabiil ka baxe qofna inuu dhagaha u raariciyo marna qof walbaa waxaa la rabaa inta aan ka fogna inuu ka fogaado ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal uga aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan annaga gaalkacayaan joognaa gaalada shabaab ma jooga xageebu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga marka hortaa soo hor istaago shabaab baa la yidhaha yidhahdo meelahay haystaan m meelaha hadda aynasanoo gaalkacyo gaalkaca shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii puntland la yidhaahdo waa waa ku heshiiyeen in shabaab lala wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedaana waa ku wada jiraan shabaabka aa ka baqaysaa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo khadka teleefonka ugu waramayay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab